ku sharxa sheekhu qaacidadii baabkeenani uu lahaa baabkaasoo ah baabka aqraadu tashbiih loodhan jiray aqraadu tashbiihi tashbiiha aqraaddiisu kahiiratun way badan tahay waxyaw aada u badan weeyaan aqraadu tashbiihu laakiin haddana marka la isku wada geeyo waxaynu dareemaynaa aqraadda tashbiihu inay weynankeegu u noqonayaan mushabbaha mushabbahun bihiguna waa suurtagal in ay wax uga soo noqdaan sidaynu horey usoo ishaarnay aqraadu tashbiihi tashbiiha aqraaddiisu kasiiratun way badan tahay minhaa waxaa ka mid a aqraadda ah aqraadu tashbiiha waxaa ka mid a maa yaati waxa imanaya kow bayaanu imkaani lmushabbah mushabbaha suurtagelnimadiisa caddayn la caddaynayo ama bayaamin la bayaaminayo weeyaan ka koobaad waxaa laga yaabaa in tashbiih la sameeyo tashbiiha ujeeddada laga leeyahayna ay noqoto mushabbahu suurtagal inuu yahay in la caddeeyo waa goorma haddaba marka tashbiiha noocaasa ama qaradka noocaasa tashbiiha loola imanayo waa marka mushabbaha loo isnaadiyo xugum gariib ah oo naftu ay yar diidayso kolkaasaa la caddaynayaa ama mushabbahunbihigii baa la keenayaa oo burhaan oo kale ah ama daliil oo kale ah kolkaa mushabbahunbihigaasi wuxuu daliil u noqonayaa ama xujo wuxuu u noqonayaa mushabbahu wax suurtagal ah ama xukumkaa loo sugay wax suurtagal ah inuu yahay oon marnaba la diidaynin aqraadu tashbiih tashbiiha aqraaddiisu kasiiratun way badan tahay minhaa waxaa ka mid a maa yaati waxaa imanaya kow bayaanu imkaani lmushabbah mushabbaha suurtagalnimadiisa caddayn la caddaynayo wadaalika haddaba kaasi tashbiihaasi xiina yusnadu kolka loo tiiriyo weeyaan ilayhi mushabbaha amrun amar loo tiiriyo amarkoo mustaqrabun qariib ah oo la qariibsanayo oo laa tazuulu qaraabatuhu qariibnimadiisu ayna zuulaynin ama ayna baaba'aynin ilaa bidikri shabiihin shabiih in la sheego mooyaane shabiiha oo lahu isaga u sugnaaday laakiin marka shabiih la sheego ayay qaraabadaasi meesha ka baxaysaa haddaba tusaalahani ayuu ku dhacayaa tusaalaha noocaasoo kale ah waa tusaalihii aynu soo nidhi daanin ilaa aydi lcufaati washaasicun can kulli nidin fi nadaa wadariibin kalbadri afrata fi lculuwi wadaw'uhu lilcusbati saariina jiddu qariibin kaas weeyaan laba bayaanu xaalihi bayaanulxaal weeyaan oo waxaa laga yaabaa in tashbiih la sameeyo qaradka laga leeyahayna ay bayaanu xaali mushabbah tahay mushabbaha xaalkiisa ama sifadiisa caddayn la caddaynayo kolkaa waa kolkaan mushabbaha la garanaynin sifadiisu nooca ay tahay tusaalihiisu wuxuu noqonayaa adigoo yidhaahda caliyun kalqamar ama kalbedri anta kalbedri haddaad tidhaahdo adigu dayax oo kale ayaa tahay filxusni aad raacisid oo dee aan lagu garanaynin ama ninka hadalka lagu leeyahay anta kalbedri ee hadalkan maqlaya una garanayn sifadiisa quruxda ah ee loo bayaaminayo adigu sifo ahaan inaad dayaxa oo kale tahay xagga quruxda kolkaa bayaanulxaal baa loo yaqaanaa bayaanulxaal tusaaleyoogan kitaabku soo qoray waxaa mid wax la mid ah naabiqatu dubyaani beytkiisii kaanaka shamsun walmuluuka kawaakibun idaa dalacad lam yabdu minhuna kawkabun kaa laftarkiisa ayaa la mid ah kolkaa kaanaka shamsun adigu cadeed baaba tahay waa kii lahaa beytkaas iyo waa isku mid abyaada noocanihi wadaalika kaasi buu ku leeyahay xiinamaa yakuunu markuu ahaanayo weeyaan almushabbahu mushabbahu hayra macruufi sifa sifadiisa mid aan la garanaynin qabla tashbiihi tashbiiha ka hor kolkuu mushabbahu yahay midaan sifadiisa la aqoonin qabla tashbiih ayaa warka noocaasa lala yimaadaa fa yufiiduhu tashbiihu tashbiiha ayaa faa'iideynaya alwasfa wasfigii ayuu faa'iideynaya tashbiihu wuxuu faa'iideynaya tashbiiha la sameeyey wasfi caadiya waayo kolkii uu lahaa naabiqatu dubyaani kaanaka shamsun waxaa laga yaabaa inuu caddeeyo ninkan la ammaanaya sifadiisu ama tilmaantiisu inay tahay mid aad u cajiiba oo usii qurux badan saddex bayaanu miqdaari xaalihi ka saddexaad ee tashbiiha loola yimaado bayaanu miqdaar baa la yidhahdaa kolkaa bayaanu miqdaarku waa mid caddaynaya tashbiihan sifadiisu inta ay la eg tahay oo tusaale ahaan kolkaan soo qaadanno ninkani inuu qurux badan yahay waa nin la yaqaan laakiin quruxdaasi inay tahay mid aad cajiib u ah oo indhaha dadka soo jiidanaysa iyo inayna ahayn ayaan la kala aqoonin kolkaasaa quruxdiisaa cajiibka ah wax sii qurux badan lagu tashbiihin karaa ama sifadiisa ninba aada u dheer laakiin dherarkiisan inuu dheer yahay waa la yaqaanaaye dherarkiisa aadka usii badan ayaan la ogeyn kolkaasaa wax aada u dheer lagu soo qabanaya ama tusaale looga looga dhigaya ninbaa ballaadhan waa la yaqaanaa ballaadhkiisa laakiin ballaadhka ninkani leeyahay waa ku qayro caadiya kolkaasaa wax sii ballaadhan bimacnaa ballaadhku intuu la egyahay ballaadhkaho waa lagu yaqaanayey laakiin ballaadhkan sii weyn baa doonaysa inaad dadka u sharaxdo tusaalaha sheekhu uu ka dhigayna wuxuu noqonayaa ka saddexaad uu odhanayo mutanabbi maa qubilat caynaahu ilaa dunnata taxta duja naara alfariiqi xuluula waayo libaaxa indhihiisa ayuu ku tashbiihinayay dhimbiilo dab ah waayo libaaxa indhihiisu inay cascas yihiin waa la yaqaana laakiin casaankaasi intuu la egyahay ayuu caddee is yidhiyo dhambiil mooyaane wax kaleba kuma geratid ayuu yihi libaaxa indhihiisa taas ayuu doonayaa inuu caddeeyo ka saddexaad waa bayaanu miqdaari xaalihi xaalka uu leeyahay tashbiihu inta uu la eg yahay caddaynna caddaynayo wadalika kaasi haddaba idaa kaana almushabbah kolka uu mushabbihu yahay weeyaan macruufa sifa sifadiisa mid la garanayo haddaba hadduu mushabbihu yahay mid macruufu sifaah oo sifadiisa la garanayo wuxuu noqo qabla tashbiihin la garanayo macrifatan ijmaaliyatanna loo garanayo macrifadiiska ijmaaliya bimacnaa si guud uun loo garanayo oon tafsiili ahayn kolkaa waxaa la odhanaya tashbiiha halkaa yaal waa maq- waa ma- waa bayaanu miqdaar baa la odhanaya wa kaana tashbiihu tashbiihuna uu yahay yubayinu mid caddaynaya miqdaara haadihi sifa sifada int sifadani miqdaarka ay leedahay inta uu leegyahay miqdaarkeedu ayuu caddaynaya haddaba kaa saddexaadna waad aragtaa aad bay culimmadu u adeegsadaan meelo badanna u dhacaa qur-aanka iyo axaadiista iyo siyo badan ayuu runtii u dhacaa waad aragtaa intaa sheekhu uu koogu dhigay sheekheennu wuxuu adeegsanayaa dee waaxid iyo itnayn iyo thalathiya maaha xuruufo majmuucatu alif iyo ba iyo jim iyo xa iyo waxaasuu adeegsanaya haddaba halkaa saddexaad ee bayaanu miqdaari xaalihi ina leeyahay xa'da uu ku qoray waxa fiican in jim laga dhigo dhibicii yaraa ayay madbacaddu ka tagtay kolkaa dhibic yar bay halkaasi leedahay waayo haddii xa la yidhaah kii sideedaad buu noqonaya innagana kii saddexaad ayuu inoo yahay kolkaynu xaggaa ka eegno kii saddexaad buu inoo yahay afar taqriiru xaalihi marka tashbiiha mushabbaha xaalkiisa si fiican dadka laabtooda loogu sugayo ee la doonayo dadku inay si fiican uga bogtaan ama inay si fiican u fahmaan shi- mushabbaha sifadiisu nooca ay tahay ayaa wajushabaha taqriirulxaal laga dhigaa taqriiru sifa ama taqriirulxaal waa isku mid tusaaluhu waa aayaddii qur'aanka ahayd ee rabbi inalahaa subxaanahu wa tacaala waaladiina yadcuuna min duunih laa yastajiibuuna lahum bishayin ilaa kabaasiti kafayhi ila almaa liyabluga faah wamaa huwa bibaalidihi aayaddaa qur'aanka oo kale weeyaan tusaale ahaan kolkaynu tusaalahaa soo qaadanayno wuxuu yidhi sheekhu kolkuu taa ka hadlayay ka afraad waa taqriiru xaalihi xaalka tashb- xaalka mushabaha ama sifada mushabaha oo si fiican dadka loo dhacsiiyo ama loogu kala dhigdhigo waa goorma haddaba kamaa idaa kaana kolkuu yahay oo kaleba weeyaan kamaa idaa kaana kolkuu yahay oo kaleba weeyaan maa usnidika la tiirinayo ila lmushabah loo tiirinaya yaxtaaju mid u baahan ila tahbiiti sugid iyo wal iidaah caddayn bil mihaal lagu caddeeyo mihaalkaasi welibana inuu mihaal xisiya yahay ayaa aad iyo aada u fiican amhaasha xisigiihi muhim aad bay u yihiin waayo wax- waxay caddeeyaan macnawiga iyo xisiga xisiga indheheenna ayaa qabanaya macnawigana indheheennu ma qabanayaan haddaba kaa xisiga ah naftu waxay uga baaraandegaysaa ama naftu waxay u fahmaysaa si ayna u fahmaynin kan kale sida aad garan doontid tusaaluhuna kaa weeyaan daalkii wuxuu yidhi taqriiru xaalihi kamaa idaa kaana kolkuu yahay oo kaleba weeyaan maa usnidaka la tiirinayo ila mushabbah loo tiirinaya yaxtaaju mid u baahnaanaya ila tahbiiti sugid iyo wal iidaaxi caddayn bilmisaal lagu caddeeyo ka shanaad waa maxay sheekhu wuxuu tilmaamay mid shanaad inuu jiro oo kaa shanaadna uu noqonayo aqraadii aqraadu tashbiih ah ku shanaad oo aqraadu tashbiihiya ayuu doonayaa inuu sheekhu caddeeyo haddaba kaasna wuxuu yidhi تزيين المشبه أو تقبيحه بيلي. تصالوا صوابع تيو وتزيين المشبه أو تقبيحه كلك أدونس مشبها إن الآن أقر حصة وذح يسيسه أيضا لا إيمان تشبيها غرض كيسو يهي تزيين تقبيحنا ومرك أدونس وحن أوليت إن أتكركتو أيضا لا إيمان وجه شبهنا التقبيح كرقيسا تصال يوب وحويا تزيينك وبيتك أبو الحسن الأنباري أبي طيب وأبحيي ama uu ku tilmaamayey ninkii abaa daahir la odhan jiray baan doonayaa cafwan abaa daahir ninkii la odhan jiray ayaan doonaynaa wuxuu yidhi madadta yadayka naxwahum ixtifaa'an kamaddihimaa ilayhim bilhibaati madadta waa taagaysaa niyahow yadayka labadaada qacmood naxwahu masaakiinta xaggoogaad u taagaysaa ixtifaa'an waxbixin aawadii waa aawadood kamadihimaa sidaad u taagi jirtay ilayhim masaakiinta bilhibaad xagga cadiyada iyo waxbixinta iyo waxdhiibidda sidaad horay bay ugu taagi jirtay tashbiiha halkaa yaalla labada qacmood ayuu isku shabahayaa ninka masruubka ah ee la salbiyey ee qacmaha fidiyey qacmaha markan uu salbisan yahay fidinayo ayuu mushabbah ka dhigay kolkii uu wax bixin jiray uu noolaa uu masaakiinta wax u qaybin jiray qacmihii uu taagi jirayna mushabbahun bihii buu ka dhigay haddaba labadaa qacmo waxaa mushabaha kan mushabaha ee dee markan la salbiyey qacmaha la fidiyey ah mushabahaasi wax laga cararo weeyaan wuxuu doonayaa inuu xayeysiiyo uu qurxiyo kaa masluubka ah gacantiisaa la dhisay ama la taagay ayuu doonayaa inuu wax cajiiba ka soo saaro kolkaasuu yidhi gacantan lamaba salbinin e masaakiintan hareero tuban ayay arkaysaa kolkaa iyagaasay doonaysaa inay wax u dhiibto jeebka intay gacanta geliyeen labadii qacmoodba ayay doonayaan inay waxa jeebka ku jira intay soo saaraan masaakiinta inay u qaybiyaan kolka tazyiinul mushabbah baa la yidhaahdaayo mushabbaha oo ninkaa la salbiyey gacmihiisa geedka lagu dul dhisay geedaha lagu dul dhisay ama geedka la dul dhigay ayuu doonaya inuu wax kale ka dhigo aad u qurxiyo taqbiix baa isna jira oo taqbiixul mushabbah ayaa isna loola iman karaa maxaa ka mid ah haddaba taqbiixa taqbiixa waxaa ka mid a sidaan garanayno beydkan uu odhan jiray ninkii acraabigu kiioo xaaskiisa ka hadlaya وتفتح لا كان فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح وتفتح وحي فريسا إن أنتاسي لا كانت الله من نولي الإلهي من نولين بئ فمن أخبك لقاضيسا لو رأيته هداد أركتنا توهمته أبد مودي لحي بابا البابات مودي لحي من النار نار تكتر سنة يفتح لفريو نين كان يقول على يستي إنه مشبه كدقو حاسي سأفكيه مشبه به إنه كدقو سيدات قرانيسو الباب نار haddaba afkan mushabbaha ah ayuu taqbiix iyo cay u dhammee is leeyahay kolka afkan uu is yidhi alla ilaha wax la arkaba maaha afkani uu is yidhi ee si fiican u cay oo iskaa uga daal kolkaasuu yidhi afkan waxba la moodaa albaab naara oo la fuday kolkaa waa tashbiih qaradkiisu yahay ataqbiix ninkanaa doonayo inuu wax sii caayo oo wax sii dhex galo waa kii shanaad tazyiinu lmushabbah mushabbaha oo la qurxiyo weeyaan aw taqbiixuhu ama mushabbaha oo taqbiix lagu sameeyo oo aad loo fool xumeeyo dee wax liita oon la arki karaynin laga dhigo weeyaan halkaa waxaynu kaga soo baxnay khulaasadii yarayd wuxuuna doonayaa sheekhu namaadij yar inuu inoo sameeyo bal namaadijtaana waynu la eegeynaa qaala bnu ruumi fii madxi ismaaciil ibni bulbul ninkii ibnu ruumi la odhan jiray waa gabayaa la iska yaqaano ibnu bulbul ismaaciil ibnu bulbul ayuu doonayaa inuu ammaano wuxuuna ku ammaanay erayadan iminka soo socda wuxuu yidhi وكم أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان وكم أب الله أبا بدنا قد على ككر نقضي بابن بسبب ابن إن أرلي آودي ذرى شرف شرفت بار كيغا إيا ميلها أقصر إيسا بارارك أقصر إيا شرفت من ككر نقضي بدنا هدبا وحجرة وكم أب كل كيري هل قاوحة المامي إني آبيو آد أبغني عرورتو ذا مقع كيشان ama in carruurtooda lagu qiimeeyo oo carruurtooda lagu sharfinayo oo carruurtooda lagu qadarinayo ayuu doonayaa inuu caddeeyo haddaba sidaad arkayso waa kam abin buu yidhi aabba badana qad calaa kor noqday bibnin inaanu dhalay aawadii duraa sharafin sharafta meesha ugu sarraysa ama baarkeeda kamaa calaa siduu u kor noqday birasuulillaah bisababi rasuulillaah ilaahay rasuulkiisa dartii cadnaanu nimankii cadnaaniyiinta la odhan jiray qabiilkaa idile cadnaaniyiintu waxay sharaf iyo qiimo ku yeesheen nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi moxamedna inan iyagu ay dhaleen ayuu ahaa sidaad garanayso kolkaa wuxuu damcay inuu yidhaahdo aabba badan ayuu inankiisu magac iyo sharaf iyo qiimo usoo jiidaa kaasina waa waadix oo iminka ninka aan dee mukaabirka ahayn en wax isdiidsiinaynin iminka wuu arkayaa wuuna garanayaa wuuna fahmayaa si fiican buu ufahmayaayo waadixa welibana kolka haddaba kolkuu yidhi aabbihii baa magac yeelanaya inankiisa aawadiibuuna magaca iyo qiimaha iyo martabada ku yeelanaya ayuu is yidhi war maskaxdu wayba beeninaysaa hadalkan maxaa sababay dee inanku inuu inuu inuu magac yeesho uu aabihii sababtii magac ku yeeshaa waa wax macquula oo aabbaha ayaa dee inta badan sharafta laga soo dhexlaa ama cayda laga soo dhexlaa laakiin inuu aabbihii inanka sharaf ku yeeshaa waa sidee buu is yidhi oo su-aashaa maan la isweydiinayin buu is yidhi kadib buu ayuu daliilu keenay oo wuxuu yidhi nimanka cadnaaniyiintiihi inay nabiyullaahi moxamed ku sharafoobeenma cid baa diidan taasi waa maya oo cidna ma diidano kolkaa nabiyullaahi maxamed badaa inan buu ahaa iyaga iyaguna aabbayo uu ku sharafoobay ayay noqdeen halkaasuu daliilka ka gaadhay wa kam abin alla aabba badana qad calaa kor noqonaya bibnin bisababi ibnin inan uu dhalay aawadii ku kor noqonaya duraa sharafin sharafta meelaha ugu sarreeya kamaa calaa sida uu u kor noqday birasuulillaah ilaahay rasuulkiisa sida ugu kor noqday cadnaanu cadnaan nimankii reer cadnaan siday nabiyullahi maxamed ugu kor noqdeen haddaba halkaa tashbiih baa yaalla tashbiiha halkan yaalla waad aragtaayo waa tashbiih waadixa weeyaan kolkaa tashbiiha halkaa yaalla qaradka laga leeyahay muxuu noqonayaa baljoogii waa su-aali haddaan su-aashaa idin weydiiyo maxaad kaga jawaabaysay tashbiiha halkaa yaalla waa tashbiihii khulaasada iminka aynu kusoo maraynay uguna horeeyey ee bayaanu imkaani lmushabbah aynu nidhi tashbiiha bayaanu imkaani lmushabbah weeyaan waayo waxaynu mushabbah ka dhignay aabbo inankiisa sharaf ku yeeshay kaasaa mushabbaha aabbo inankiisa sharaf ku yeeshay ayaa mushabbaha kolkaa naftu way yar diideysaayo aabbuhu see uu inankiisa sharaf ugu yeelanaya naftu way yar diideysaa kadibna daliil baynu u keennayo waxaynu nidhi aabbuhu sabab wuxuu inankiisa sharaf ugu yeelan karaa dee waxa weeyaan daliilkeygiiba kana oo nabiyullaahi moxamedba cadnaaniyiintii oo dhan ayaa isaga sharaf ku yeeshay wa qaala abu ayib fi lmadiix ninkii abu ayib la odhan jiray oo isna madiix iyo ammaan tirinaya ayaa isna beydkan odhanaya abu ayib haddii abu ayib la yidhaah iyo haddii la yidhaahdo sidaad garanaysid mutanabi waa isku wada miduun beydkanu isna tirinaya ammaan buuba isna wadaa wuxuu yidhi أراك الذي جودي إليك مسيره كأنك بحر والملوك وجداول أراك الذي جودي إليك مسيره كأنك بحر والملوك جداول قاصة الماما يا يو حيري أرى نيه وان أركابو يري نيه وان أركابو يري أرى وان أركاب كل ذي جود ننكستو ديق وصاحيبه وان أركاب ilayka xaggaaga un masiiruhu noqodkiisu inuu noqonayo nin kastoo deeqsi ahaaba adigun bu ilin dib kugu soo noqonayaayo deeqdan yar uu bixinayaaba waa in yar uu adiga kaa ikhtiraacday ama wax yaruu adiga kaa qaatay un weeyaan kaanaka waxaba lagu moodaa buu yidhi adiga niyo baxrun bad baaba tahay buu yidhi xagga deeqsinimada yaa ku sheegi karayaaba bad baa tahay buuyihi walmuluuka boqorradana waxaba la moodaa buu yidhi jadaawilu jadaawishu waa webiyadii iyo togagii iyo laagihii badda soo geliyey weeyaan kolka walmuluuka jadaawilu muluugtii iyo boqorradiina jadaawiil baa la moodaa webiye ayaa la moodaa webiye dee adigu biyaha ku keenaya wuxuu tilmaamayaa haddaba ninkani sidaad arkaysid ninkaa uu ammaanayo ayuu ka dhigay inuu asal u yahay waa bad baa tahay buu yidhi ummaddan kale ee deeqda sheeganaysa ama boqorradan kale ee adiga ku wada ag taagtaagan ee isla dee boqorradan adiga kugu dayanaya ee doonaya inay iyaga laftarkooguba ay wax ka galaan oo la yidhaha deeqsiyiin baa tihiin nimanka noocaasihina waaba jadaawiil buu leeyahay jadaawiil kolka waxa weeyaan waa webiyadii ama togagii badda biyaha keenaya adiguna baddii baa tahay shay kastaaba adu kuusoo noqonaya araa waan arkaa buu yidhi kulla dijuud nin kaste oo deeq u saaxiiba dijuud nin kastaoo deeqsiya oo wax bixiya ama wax dhiibayaba waan arkay ilayka masiiruhu xaggaagunbuu kusoo dambaynayaa buu yidhio xaggaagaa unbuuba usoo noqonaya haddaba wuxuu is yidhi maadaamuu ninkani marjicii deeqsiyiintaba uu yahay halkii deeqsiyiintu ay kusoo noqonayeenba maadaamuu yahay tusaalahaad u samayn kartaa waa maxay nimankan ummaddu ay moodayso inay deeqsiyiin yihiin ee laakiin nimankan un dib ugu soo noqonayana iyagana maxaad u malaynaysaa buu is yidhi kolkaasuu yihi kacanaka baxro waxba adiga lagu moodaa bad walmulubka jadaawil boqorradan kale iyaguna boqor ee sheeganaya deeqsinimadana waxba la moodaa gebigoogaba buu yidhi jadaawil webiyadii baa la moodaa tashbiih buu ninka sheekhaasi sameeyey ninkaa abutayibihi tashbiih buu sameeyey aadaadku waa kaana mushabihuna waa kaafka ku jira kaanaka mushabahun bihigu waa baxriga haddaba kaanaka baxrun xagga badda uu ka shabaha wajushabihi waa maxduuf oo dee waa xagga deeqda weeye walmuluuka jadaawiilu buu yidhiyo muluugtiina waxba la moodaa boqorradii kalena jadaawishii adiga kuusoo noqonayay baa la moodaa halkaana tashbiih kale ayaa ka dhashay haddaba tashbiihan qaradkiisu muxuu noqonaya tashbiiha halkaa yaalla waa laba tashbiih sidaad arkaysid bal joogii qaradka laga leeyahay muxuu noqonaya tashbiiha halkan yaalla qaradka laga leeyahay waxa weeyaan kii aynu odhan jirnay bayaanu xaali lmushabbah waa bayaanu xaali lmushabbah wuxuu la mid noqonayaa baabka kiisii labaad ama qaradkii labaad tusaalayooga markaynu maraynay naabiqatu dibyaani oo shucaradii jaahiliinta ka tirsan beytkiisii uu lahaa kaannaka shamsun walmuluuka kawaakibun idaa talacad lam yabdu minhunna kowkabun kaa laftarkiisa ayuu la mid yahay kaa sidii aad u taxliilisay unbaad kana u taxliilinaysaa mutanabi ama abu ayib oo ninkan iminka beydkiisa aynu hayni ihi waa nin ka dambeeyey oo dee cabaasiyiinta waktigoogii ahaa kaasina nin wuxuu ahaa sidaad arkayso jaahiligii naabiqatu dubyaan jaahiligii shucaraa uljaahiliyiin ayuu ka tirsanaa kolkaa beydkani waaba beydkaasuba kasoo qaatay ayaa la odhan karaa araaku ladii judi ilayka masiiruhu kaanaka baxrun walmuluuku jadaawilu waxaa tahay buu leeyahay adigu nooca alijaaba labadaa bayd uu sheekhu soo sharxay labada baydbu wuxuu doonayaa inuu taxliil yar inoogu sameeyo ama inuu inoo yar taxliiliyo labada baydba bal labadaa bayd nooca uu u taxliiliyo ayaynu hadda isku daynaa noocay noqdaan labada baydba u taxliilinaya wuxuu yidhi beydka hore wa kam abin qad calaa biibnin duraa sharafin mushabbaha aan sheege waa culuwu labi bilibni mushabbahu waa aabbaha kor noqonaya ee inanka aawadii ku kor noqonaya mushabbahun bihiguna waa culuwu cadnaan birasuul waa nimankii cadnaaniyiinta ahaa kornoqodkii ay kor noqdeen ay nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku kor noqdeen wuxuu tilmaamaya wajushabhuna irtifaacu shani lwal bilaakhir waxay ka midaysan yihiin ee wajushabhu uu noqonaya waa awelkii oo darajo iyo qiimo iyo sharaf ku mutay aakhirka kii dambeeyey kolka awelku dee waa aabbayowga aakhirkuna waxa weeyaan awlaaddii ay dhaleen wajushabhuna waa halkaa haddaba garadka tashbiihan laga leeyahay garadu haada tashbiih muxuu noqonayaa garadu haada tashbiih waa imkaan lmushabbah waa bayaanu imkaani lmushabbah kaynu odhan beyt kan dambe abu ayib uu leeyahay isagana bal hadda aynu eegno tashbiiha ku jira iyo nooca uu noqonayo kolkii uu yidhi araaku ladii juudin ilayka masiiruhu kaanaka baxrun kolkuu yidhi aadaatu tashbiihi waad aragtahayo waa kacanna kacanno weeyaan mushabbihuna waxa weeyaan damiirka kacanada ku jira ee kaafka adamiir fii kacanna damiirkaa ayaa mushabbah ah mushabbahun bihiguna waa lafdiga baxriya weeyaan kaanaka baxrun buu yidhi kaanaka baxrun aadaadkuna dee waa kacanna kaanaka baxrun wajushabihi muxuu noqonayaa xagga cid- ca- cadamada iyo weynanka cadamada iyo weynanka xaggaa wuu noqon karaa inkastoo inta badan tashbiiha noocan oo kalea wejushabaha laga dhigi jiray xagga deeqsi deeqda ayaa wejushabaha laga dhigi jiray laakiin imika wuxuu keenani qorayaa cadamada in la raacayo oo xagga cadamada iyo weynanka laga dhigayo kaanaka baxrun adigu badbaaba tahay xagga weynanka kolka la eego muxuu noqonayaa haddaba kolkii wejushabihii aynu cadamada ka dhigno tashbiiha garadka loola yimidna muxuu noqonayaa waa bayaanu xaali lmushabbah weeyaan bayaanu xaali lmushabbah kolkaa xaali lmushabbah weeyaanoo ninkani nin cadiima inuu yahay ayaa tusaale loo soo qaato dee badda unbaa iyaduna de cadiima kolkaa ninkani inuu cadiim yahayba ayaa la doonayaa in si fiican loo bayaamiyo beydkaa abu ayib tashbiih kale ayaa ku jira aadaadkii waa mudmar oo kaanada weeyaan halkii taallay mushabbahuna waa muluug mushabbahun bihiguna waa jadaawil muxuu noqonayaa haddaba wajushabhu muxuu noqonayaa alistimdaad min shayin acdam istimdaad min shayin acdam weeyaano istimdaad min shayin acdam kolkaynu nidhaahno jadwalku mooska yar ama waxaan lasoo jeexdo ee biyaha laga soo jeexdee beerahoo kale la doonaya in lagu soo dudo waxaynu dareemi karaynaa inay iyaga laftarkoogu dee halkan ay kasoo dab qaadanayaan kolkaa nimankan muluugtiihi adunbay kaasoo dab qaataan muxuu noqonayaa qarabka walmuluuku jadaawilu kolkuu leeyahay ama walmuluuka jadaawilu kaafka waa la fadxin muluuka ku jire walmuluuka jadaawilu kolka la yidhaha garadka loola yimid muxuu noqonaya bayaanu imkaani lmushabbah ee cafwan cafwan bayaanulxaal ayuu noqonayaa waa bayaanulxaal oo waxa la bayaaminaya xaalkii meesha yaallibaa si fiican loo doonayaa in loo sugo waad aragta haddaba taxliilka labadaa bayd ay leeyihiin iyo ijaabadaa yaruu sameeyey nooca aynu u samaynay adiga ayaa la doonayaa haddaba iminka intan dambe inaad si fiican u taxliilisid aad una kala dhigdhigtid tamriinaad bayin waxaad caddaysaa algarada ujeeddada caddee min kulli tashbiihin tashbiih kulligii laga leeyahay fii maa yatii waxa inoo iman doona war bal waxyowga inoo iman doona mid kasta tashbiih kastood ku aragto garad iyo ujeeddo ayaa laga leeyahay sidaynu horay u sheegnay garadku kol mushabbahuu u noqdaa kolla mushabbahun bihiguu u noqdaa waxaana badan in garadku mushabbaha uu u noqdo bal haddaba waxaad caddaysaa buu ku leeyahay garadkaasi cidda uu ku dhacayo ama uu u noqonayo qaala albuxturi buxturi waa nin gabayaa ah waa nin aada iyo aada caan u ah abulxasan baa la odhan jiray nin caan ah weeyaan waxay tilmaamaa buxturi nasabkiisu xuseyn ibnu cali inuu ku gebagaboonayo karama allahu wajah wuxuu ahaan jiray buxturi nin haybe u saaxiiba iyo cifo welimana dhowrsooni iyo alla kabaqba waxaa la yidhaahdaa nin qureesh ah ashcaru quraysh baa la yidhaahdaayo qureesh ninka ugu gabayaasan ayuu ahaan jiray ninka ugu gabayaasan ayuu ahaan jiray bay yidhahdeen waayo ninka qureesh ka tirsan ee gabayaaga ee mujiidka ee gabayga aadka u yaqaana gabayga ma badin jirin ninka muktirka ah ee gabayga badanina mujiid ma ahayn gabay fiican baa la yidhaahdaa isaguse labadiiba wuu kulansaday ijaadana wuu lahaayo gabaygiisu aad buu u fiicnaa ighaarna wuu lahaayo wuu gabay badnaa saasaa lagu tilmaama baqdaad buu ku dhashay iyada unbuuna ku dhintay wuxuna geba waxay geeridiisu ahayd afartii boqol iyo lixdii almuhim qarni qarnigii shanaad bilowgiisii weeyaan qarnigii shanaad bilowgiisii lix sannadood ayuu ka soo galay waa waqtigii dawlatulcabaasiyiin welibana dawlatulcabaasiyiin qeybteedii dambe ayuu ninkaasi noolaa ama uu joogay danowta tawaaducan wacalowta maan jidan fashanaaka inkifaadun waartifaacu كذاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع نبو أمانيا دنوتني هو الدواتي تواضعا تواضع درتي بدو دواتي وعلو تواضع سريسي مجدا شرف عيادو سريسي فشأناك لبضا صفه انخفاض الهوسين إيو وارتفاع كرين ويا وحو المامي نبو أمانيو دنوت تواضعا لبط المامود بكو أماني إنو نكري نين آدو دو يهي أو نين هوسيو دي آدو تواضع بدن إنو يهي أيو شاقي وعدولت مجد بو يريو حق شرف أهان شرفتيش وح آد أثو وندل الشيء كرينين أما أينان كوبينين إني تاي أيها دنات المامة دنوت تواضعا وعلوت مجد بو يري لبضات المامات كل كل كرسي فيه لبضات المامات وابا متناقض بيس كوي هيرو ويسكسو هرشيدا كل كاسو اللي فشأنا كان خفاض وارتفاع هذا لبضات المامات أما لبا حالو أياد نيه ولاده لبا حالو أياد ليده لبضا حالو أياد ليده هوا محب الجوبي لبضي حالو لبضي حالو uu doonayay inuu la yeesho ayuu cadaynaya wuxuu yidhi tanawtanii huwa dawaati tawaaducan tanawaaduc aawadii baad u dhawaatay wa calawta waad kor noqotay majdan majdi aawadii baad u kor noqotay fasha'naaka labadaada tilmaamood inkhifaadun hoosayn iyo wartifaacun irtifaac weeyaan waaba wax lala yaaba buu yidhi labadaadaa sifood tusaale usoo qaato wuxuu yidhi kadaaka ashamsu kadaaka saasoo kalun weeyaan ashamsu cadaaduna tabcuddu way ka fog tahay an tusaama in lala tartamo cadaaddaa cid tartan la galaysa oo odhanaya anaa cadaadda xagga sare ka maraya dee ma jirto kadaaka shamsu tabcudu an tusaama kolka cadaaddu waa wax aada u sarreeya wayadnu waa dhow yahay adaw iftiinka oo minhaa cadaadda ka sugan iyo shucaacu shicaacu wayadnu daw minha wa shucaac kolkuu leeyahayna dee cadaadda iftiinkeegiina waa kan iminka isagu inala jooga iyada daata ahaanteeduna waa wax aada u fog oo ilaahuni uu koobayo haddaba beydka labadaa beyd ee sheekha buxturi ama ninkaa gabayaaga ah ee qureesh ah ee buxturi uu leeyahay beydkaasi waxaa la tilmaamayaa inuu yahay beyd aad iyo aad runtii cajiib u ah waayo ninbuu tilmaamayaayo wuxuu ku tilmaamay inuu laba sifo leeyahay labadii sifo uu lahaa ayuu caddaynaya kolkaasuu yidhi kiyo labada sifo tilmaamaya danawta waad dhawaatay tawaaducan baad u dhawaatay وعلوت واتصريسي مجدا شرفهان فشأناك لبدا ذا شامي انخفاض هوصين إيو وارتفاع سرين ويان كذلك قاوح لمدى الشمس على هذا تبعد ويكفوكتها أن تصاما إن تفتن للقر ويدنو ودوان يا ضوء افتينك ومنها على هذا كسب ناضي إيو شعار تشبيه بهالكيان ورت تشبيها إن شاء الله تعالى واحد أركي دونتين إنه حقا تمسيه عد إذن كو إيمان دونه أما تشابيه ذا ذمنك أيو إسك قدر دويا تشبيها نوعا أو كلاء غرض كاللقليه إن الله بيامي يا مهم ويان waa kii aynu soo nidhi bayaanu imkaani lmushabbah waa tusaale aynu xagga hore ku soo marnay ayay aada iskugu dhow yihiin tusaalaha ayaa lahaa isaga laftarkiisunbaa lahaa buxturi kolkii uu tilmaamayay tusaalihiisii hore muxuu ahaa daanin ilaa aydi lcufaati washaasicun can kulli niddin fi nnadaa wadariibi kalbadri afrada fi lculuwi wadaw'uhu lilcusbati saariina jiddu qariibi ninkani waa nin aada iyo aada runtii gabaygiisu uu majuudu yahay ama uu fiican yahay baynu odhan karnaa kolkaa taasuu doonaya inuu tilmaamo ama taa wax ka tirsan ayuu isleeyahay balad wax ka soo saartay kaasuu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay kio gabaygiisaa tilmaamaya danowta tawaaducan wa calowta majdan fasha'naaka nkhifaadun wairtifaacun kadaaka ashamsu tabcudu an tusaama wayadnu daw'u minha wa shucaacu danowta waad dhawaatay tawaaducan tawaaduc aawadii baad u dhawaatay wa calowta waad sarraysay majdan sharaf ahaan baad u sarraysay فشأناك لبدا شأن هذا انخفاض هوسين إيوه وارتفاع سرين ويان كذاك الشمس عداد باكل ميد بوليه نكا وأمان إيوه أيو قبقي سيبا عداد كبقي كل قاس إليه كذاك الشمس تبعد ويفقتها عداده أن تصامى إن ترتن للقلو ودعيد أرانيس عداد حق سران كمريا متلو ويدنو ودوانيا الضوء افتينكنا منها يضع أيو دوان اه ويدنو ضوء افتينكو ودوانيا يوم منها عداد كسوفوليا يو شعاع تشبيه هلكن يا الله أغراض أيو وحيوغا أقوبضا إلو لي مادو وحويا سيدة قرانيسيد kii la odhan jiray bayaanu imkaani lmushabbah inuu mushabbihu wax suurtagal a yahay oon fogayna ma adan qariibsanaynin ayuu beydkaasi caddaynaya danowta tawaaducan wacalowta majidan fasha'naaka inkhifaadun waartifaac kadaaka ashamsu tabcudu an tusaama wayadnu daw'u minha waashucaacu nin qureesh ka dhashay ninka ugu gabayaasan ama ugu aftahansan ayuu ahaa ninkaasi sida aynu horay usoo sheegnay allah u naxariisto waayo nin gabayaa ah oo haddana gabayga alla kabaq ku darsaday iyo tawaaduc ayuu ninkaasi ahaa qaala shariifu rida bal hadda beydkan dambena waxbaynu ka arkayna ninkii shariifurido la odhan jiray ayaa isaguna beydkan doonaya inuu wax ka tilmaamo ama inuu wax ka sharxa ayuu doonaya shariifu rida أحبك يا لؤمات شبابي لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما
سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه فلم أدري من عزي من القلب منكما gabaygaas doonaya inuu tilmaamo wuxuu yihi uxibuki waaban ku jeclaaday buu leeyahay uxibuki waaban ku jeclaaday buu leeyahay insaanka ama ayantaa uu jeclaaday ayuu doonayaa inuu wax inoo soo qaado uxibuki waaban ku jeclaaday buu yidhi yaa lowna shabaab tan midabkeegu uu dhallinyarta kale yahay midabkii gebigiisii buu dhalinyar ka soo qaaday liannani anigu buu yidhi raaytukumaa labadiinaba waan idin arkay fi lqalbi qalbiga iyo walcayni isha towama mataama mataana inaad ku tihiin wuxuu yidhi adiga iyo dhallinyarnimadu ra'aytukumaa kolkuu leeyahay waa inantan uu jecel yahay iyo dhallinyarnimada labada ayuu isku tasniyaynayaa kolkaa labadiinaaba waxaan idin arkay inaad qalbiga iyo ishaba mataana ku tihiin qalbigana mar baa laydin wada xusuusanaya oo dhallinyarnimadu siday u macaanayd ama quruxdii ay lahayd ayaad adna leedahay buu leeyahay ishuna waa noocaas oo kaleoo marka idin wada aragto ay wax wada dareemaysaa سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه فلم أدري من عزي من القلب منكما sakantii waa dejisay buu leeyahay sawaad alqalbi qalbiga madowgiisii ayaa dejisay id kuntii kolkaad ahaatay shibhahu qalbiga shibhahu ku shabahaya dhallinyarnimadii haddaba sakantii sawaad alqalbi id kunti shibhahu halkaa id kunti shibhahu kolkuu leeyahay tashbiih baa halkaa ka uqamay tashbiihaasi dee iyadiibuu shabahayaa sidaad arkayso iyadiibuu tashbiihi geliyey laakiin tashbiihaasi wuxuu tilmaamayaa bayaan waa taqriir baa taqriir buu tilmaamaya taqriir dhallinyarnimadiibuu ku shabahay kolkaa tashbiiha noocaas oo kale yahina waa taqriir taqriiru sifa kaynu ku tilmaamaynay ee aayadda qur'aanka ahayd oo kale kii aayadda qur'aanka ahayd uu ku jiray oo kale kii laftarka kii oo kale weeyaan kaa uu tilmaamaya أحبك أحبك يا لونا شبابي لأنني رأيتكما في القلب والعين توأما سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه فلم أدري من عزي من القلب منكما taasuu tilmaamaya waad aragtaa ninkaasi gabaygaa uu tirsaday ama beydkaa dheer uu leeyahay si fiican
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين التشبيه المغلوب الأمثلة قال محمد بن وهيب الحميري وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وقال البحتري كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد وقال آخر أحن لهم ودونهم فلاة كأن فصيحها صدر الحليم شيخ وحدون يعينوا إنوش شرحه تشبيه لو يقان تشبيه المغلوب تشبيه تشبيه المغلوب لو يلاقى كده أو تشبيه لو يقان تشبيه المغلوب وتشبيه سيدا إنه قرنينه أما مجي عيسى إنه كدر يمينه ليس تبمريه oo mushabihii iyo mushabahun bihigii tartiibka lahaan jiray lays weydaariyey tusaale kolkaan soo qaadano mushabahu xagga hore sow ma mari jirin mushabahun bihiguna sow xagga dambe ma mari jirin sow kana mushabah ahaan looma aqoonsanayn kaana mushabahun bihi ahaan looma aqoonsanayn sababta aqoonsiga keentayna sow ma ahayn weju shabaha oo mushabahun bihiga ku xoog badan mushabahana ku yaroo khafiif ku ah soo saa ma ahayn kolkaa tusaale ahaan ninkaad jeceshahay cadeedaad ku tashbiihisa xagga caddaanka cadaanka maa ninkan ayaa ayuu asal u yahay mise cadeedu asal u yahay cadeeda sawma daa'iman mushabahun bihiga waxaa lagu aqoonsadaa booska u dhacayo maaha waa sifadan laiskaga tashbiihinayo ayuu ku xoog badan yahay sidaa darteed labadaydaa farood kolkaan isku tashbiihiyo labadaydaa farood haddaan isku tashbiihiyo xataa haddaan taa mushabah ka mushabahun bihi ka dhigo ama aan mushabah ka dhigo xagga dhererka kolkaan iskaga tashbiihinayo dhererku teedu asal u yahay taasow maaha taa un baa kolkaa mushabahun bihi noqonaysaa taasina mushabahun bay noqonaysaa sifada layskaga tashbiihinayo kolba ta mudatay unbaa mushabahun bihiya ta kalena mushabah bay noqonaysaa waxaad dareemaysaa tusaale ahaan oo kale haddaan laba kitaab oo mid cilmigiisu cajiib yahay midna cilmigiisu qaliil yahay aan isku tashbiihiyo xagga cilmiga aan iskaga tashbiihiyo kee mushabah noqonaya ka cilmiga qaliilka aleh kee mushabahun bihi noqonaya ka cilmigiisu maxayga yahay kafiirka iyo mushabahun bihi haddaba haddaan istaba mariyo ka waran oo kii cilmiga badnaa aan mushabah ka dhigo kii cilmiga yaraana aan mushabahun bihi ka dhigo ama labadaydan farood fartaydan aadka u dheer iyo fartaydan yaree faryarada loo yaqaano markaan labadan farood isku tashbiihinayo haddaan tan mushab tan haddaan mushabah ka dhigo ka waran tanna mushabahun bihi aan ka dhigo wajshabihuna dherarka uu yahay tashbiiha noocaas oo kale u dhaca maqluub baa loo yaqaanaa maqluub waa atashbiihu lmaqluub التشبيه المغلوب الأمثلة سال يوجو دوري إنه وحي نغسيو قال محمد بن وهيب الحميري قبيل كي حمير لورن جري بانك لو نسبيو كسو جيدا محمد بن وهيب لورن جري نيمبو أمانة يا محمد بن وهيب نين كان نين شيعة أبو أها gabayaagii dawladda cabbaasiyiintana uu ka dirsanaa magaalada basre la yidhaa ayuu ayuu deganaan jiray baqdaadna uu ku dhashay ninkii ma'muun la odhan jiray ee khulafadii cabbaasiyiinta ka tirsanaa ayuu xidhiidh adag ninkani la lahaa kadibna inqitaac baa ku kala dhacay tiibay ku kala geeriyoodeen ay ku kala dhinteen inqitaacii bay ku kala geeriyoodeen wuxuu yidhi kiyoo ammaanaya wabada sabaaxu kaana gurratahu wajhu lkhaliifati xiina yumtadaxu wabada sabaax saaka waxa daahiray buu yidhi sabaaxii subaxdii ayaa soo daahirtay buu leeyahay wabada sabaax sub- sabaaxii ayaa daahiray kaana guratahu sabaaxi subaxda guradeeda waxaabad moodaa waa wejigeega kaana guratahu guradeeda wejigeega gariirteeda waxaad moodaa gurada waxa loo yaqaanay faraska wejiga cad caddaankaa yaray wejiga kaga yaal baa gurro loo odhan jiray kolka haddaba subaxdana caddaan baa ka soo muuqda caddaankii buu gurro bimacnaa weji uun iska dhig wabadaa waxa daahiray buu yidhi asabaaxu sabaaxi ayaa daahiray kaana guratahu wejigiisana waxaabad moodaa wajhu lkhaliifa ninkan khaliifka ah wejigiisa ayaad moodaa xiina yumtadaxu kolka welibana la ammaanayo uu ammaanta dhegaysanayo ruuxa haddaad caydo ama aad ka xanaajiso wejigiisaa isbedelaa wejigiisaad ka aqrisanaysaa cadhiyo isbedel baad ka garanaysaa haddii ruuxa aad ammaantana farxad ayaad wejigiisa ka dareemaysaa wuxuu leeyahay ninka khaliifka ihi wejigiisu uu kala qurux badan yahay marka la ammaanayo ayuu cajiib yahay buu leeyahay wejigoo dhan baa furanaya wejigiisa ayaa dhalaalaya iftiin baad ka arkaysaa wuxuu yidhi haddaba saaka subaxdii waxaa la moodaa khaliifka wejigiisii xagga nuurka ayaa mushabaha beydkan korkaynu eegno subaxda ayaa mushabaha ayaa mushabahun bihiya khaliifka wejigiisaa mushabahun bihiya nuur xagga iftiinkaa la iskaga shabahayaaye ma wejigaa iftiin weyn mise subaxda ayaa iftiin weyn subaxda ayaa iftiin weyn kolkaa tashbiihani waa maqluub oo xaqiisu wuxuu ahaa in khaliifka wejigiisa mushabah laga dhigo oo la yidhaahdo wejigii khaliifka marka la ammaanayo waxaabad moodaa subax dilaacaysa oo kale subaxdu caalamkao dhan bay nuurisa ayuu- ay nuurka wada gaadhsiisaa khaliifka laakiin nuurkiisu aan ku gaadhaya dharkiisana ma- maradiisana ma gaadhay meel lama gaadhayo weeyaan kolka haddaba tashbiihii maqluub buu ka dhigay وبدا وحا ظاهري الصباح صباحي أيا ظاهري كأن غرته بريرتيس أما وجهيس وحا مدمودا وجه الخليفة نك خليفة وجهيس أياد مودا حين يمتدح مركا لأمانيو مركا لأمانيو نوعا سواد ورق سنتهاي بكلية هذا تشبيه النوع أنا وحا كان سدا ما تغانا وح ادعاء ليلابا كان سدا ادعي ادعوا محاطها نك نوح ادعي سنة يا يشيغنا يا مبالغة lilmadxi kiyo ammaanta aada ugu xeel dheeraanaya inuu khaliifku ka nuur badan yahay subaxda waa iddicaa la yidhaahdaa iddicahaasina balaaqadu ka tirsan yahay beenna kugu noqon maayo waayo adigu waxaad tidhaahdaa kolkii reer badan aad ka hadlaysid arbalreerkaa ka warran baa lagu odhanoo carraday ka badan yihiin aba badan carraday ka badan yihiin waa af caadi aynu isticmaalno kolkaa xagga badnida saw reerkan carradiiba kamaasan badinin ciidday ka badan yihiin kolkaad leedahay ma waa ciiddaa kolkaad leedahay nimankaasi farabadni waa ciiddaa ma u malaynaysaa inay ciidda leeg yihiin waa luqo keenaysa uun kasro mafhuumkeegu waa kasro waa badni khaliifkan iminka uu dacaysanayo inuu subaxda ka nuur badan yahayna waxay keenaysaa inuu ninkan jecel yahay iftiin badanna ku tilmaamayo intaa unbay keenaysaa waayo waa afkii asalka ahaa buu ku jira wabadaa waxa daahiray asabaaxu sabaaxi ayaa daahiray kaana gurratahu biriirtiisa waxaabad moodaa amaa wejigiisa waxaad moodaa wejhu lkhaliifa ninka khaliifka ah wejigiisa ayaad moodaa xiina yumtadaxu marka la ammaanayo wa qaala albuxturiyu buxturina wuxuu yidhi kaana sanaaha bilcashiyi lisubxiha tabasumu ciisa xiina yalfidu bilwacdi buxturi waa nin la garanayo gabayaa ah gabayganuu tirinayaa كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد وحث المامية نينكم بحتره وحو أركي ضرور بو أركي ضرور يانن قرن دينه إركو أول الدذن أياها بين مغرب كالغا باللابو إلا أنت الصبح ذا اللي قاري أيو عركا سئنك ذيه لا عنها وسأون سدائي إدائيا كلك هبين قدعرة نور كنا وحو كديريه qudcun habeenka madow iyo maalinkii hilaa cuma isku siba u muuqanaya waa maya habeenkiibuu aada u muuqanaya haddaba waa habeen hilaacu uu joogta yahay buu arkay hilaacu sow aad uma nuur badno wuxuu yidhi daruurtan hilaacaysa galabta laga bilaabo ilaa subaxda laga gaadho waa habeenka oo dhan idhiha daruurtan hilaaceega waxaad mooddaa habeenkii oo dhan hilaacaysay ninkii ciise la odhan jiray oo afka kala qaaday afkiisa afkana muxuu u kala qaaday ciise yabooh marka uu wax ku yaboohayo ama uu wax bixinayo uu odhanayo ninkaa miskiinkaana intaa ka caawiyey kolkuu leeyaho afka kala qaado caddaankaa ilkihiisa ayaaba daruurta moodaa buu ku yidhi ayaa mushabaha haddaba waxa mushabaha hilaacii aadka u caddaa ee indhaha la tafayey ayaa mushabahun bihiya ciise oo afka kala qaaday kolkaa ciise markuu hadlayo waa kala gaar hadduu ciise hanjabayo iyo hadduu ciise waxbixin ku hadlayo ruuxu kolkuu waxbixinayo waa kolu faraxsan yahay weeyaan nin werwersanoo waxbixiya miyaad aragtay nin werwersanoo werwarhayaa waxama bixiya inta badan waayo werwarkiisana mashquulinaya laakiin ninkuu faraxsan yahay kolkuu waxbixinayo hadduu farxana qosalku afka kiioo dhoolla cadaynaya dhoolla cadaynta waxaynu odhan jirnay weeye daruurtii waxbad moodaa ciiseoo dhoolla cadaynaya buu ku yidhi yaa mushabahun bihiya dhoolla cadaynta ciise ayaa mushabahun bihiya yaa mushabaha hilaaca ayaa mushabaha kolka xagga nuurka ayaa la iskaga tashbiihiyey ma dhoolla cadayntana iftiin badan mise hilaaca iftiin badan midkee hilaaca soo maaha kolkaa tashbiihana waa maqluub oo xaqiisu wuxuu ahaa in dhoolla cadaynta mushabah laga dhigo hilaacana mushabahun bihii laga dhigo kaana sanaaha daruurtaa iftiinkeega waxaad moodaa bilcashiyi galabtii laga bilaabo lisubxihaa ilaa subxihaa ilaa subaxa laga gaadhayo ay iftiimaysay tabasumu ciisa ciise dhoolla cadayntiisa ayaad moodaa buu ku yidhi xiina yalfidu markuu ku hadlayo bilwacdi yaboohda markuu leeyahay miskiinka intaasaan ka bixiyey uu afka saa u kala qaadayo noocaasoo kale abad moodaa buu ku yidhi tashbiihaasina waa tashbiihii maqluubka ahaa si waadixa ayaad iminka u aragtaan u malaynaya wa qaala aakhar nin kalena wuxuu leeyahay أحن لهم ودونهم فلا كأن فصيحها صدر الحليم أحن لهم لمن كوابن شعلها يبويني ودونهم وحنا كسكية فلاتو بمبا كسكية إلى هوري وبيها إنتو ليجيها كأن فصيحها دولكا كسكية إبهقو يدا فسيحيسا كيسا بلاران إيه واسعة أو حدد مودا صدر الحليم من دلقاد بضن لا تيجا بد مودا بكي نكن وحليه لمن بان شعلها wakti kastana inaan u tago ayaan jeclaystaa laakiin nimankaa waxaa ka sokeeya dhul weyn dhulkaasi wuxuu leeyahay dhulkaasi waa bahgooyo waa falaat waa bahgooyo bahgooyada soomaalida waxay u taqaanaa meesha biyiyo beedna aan lahayn ummadna ayna degenin ee saxaaraha ah haddii aad ku dhacdana dee cid ku badbaadisaba adan helayn oon ilaahay ahayn kaasaa ayaa ayaa falaat la yidhaahdaa nimankaa aan jecelahay dhul khatar ah ayaa ka sokeeya buu yidhi dhulkaa haddaba ka sokeeya ballaadhkiisa ayuu damcay inuu inuu inuu inoo sheego wuxuu yidhi kaana fasiixaha dhulkaa wuscigiisa iyo ballaadhkiisa waxaabad moodaa sadru xaliim nin dulqaad badan laabtii ayaa mushabaha dhulkaa bankaa weyn baa mushabaha mushabahumbihigiina ayuu ka dhigay nin xaliima laabtiisa ninka xaliimkaa laabtiisu soo wax kasta ma xamisho oo uma dulqaato laabtiibuu mushabahumbihii ka dhigay wejishabahuna waa xaggee waa xagga wusciga ballaadhka ninkan xaliimka dulqaadkale laabtiisu way ballaahan tahayoo haddaad caydiya haddaad ammaantaba waxba kuma yeelayo bankanina waa ban ballaadhay yaa mushabaha buu yidhi haddaba bankii yaa mushabahu bihiya laabtii ninkan dulqaad kale kolka xagga ballaarhka kee asal uu ku yahay banka soo maaha dee laabtu waaba intane intan yarba weeyaan laabti ama intanaa ballaarhan banka ayuu asalka u ahaa ballaarku kolkaa tashbiihana waa maqluubo wuxuu xaqiisu ahaa inuu yidhaahdo ninka xaliimka laabtiisa ban baa la moodaa laakiin se ama odhane wuxuu yidhi banka xagga wasciga kolka laga eego nin xaliima laabtiibaad moodaa buu ina yidhi tashbiihana maqluub buu ka dhigay أحل لهم لمن كان شعلها يقول ليه هو نطاها ودونهم وحنا كسكية فلا تنقل بهجوية يا كسكية كأن فصيحة حكيسة واسعة أنا وحبد مودة شدر الحليم نند القاد للابكي أي بد مودة بكلية تشبيه أصلا ما أردت أنه سنا مقلوب يهي واحد شرا بيد المصامر ني كتاب كي جوهر البلاغة ها جوهر المكنون كأنه كصامر ني إن تحسسنتهم بالغيابة بيد كاسل محوها ومهمه مغبر أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه بيكا تشبيه مغلوبة فتري كأن لون أرضه سماؤه تشبيه سوى مغلوب تشبيه هو مغلوب مركا لا نهي نحن وجهد كأن لون أرضه سماؤه وحين وجهدنا ninkaasi wuxuu arkay goob dagaal ka dhacayo oo boodh badan iyo siiga badani ay ka taagan tahay siigadii baa intay dhulka ka kacday hawada qarisay oo hawada gashay markaasuu intuu cirka saa u eegay buu yidhi intuu cir- intuu dhulka saa u eegay buu yidhi maanta dhulka waxaa la moodaa xagga boodhbadnida cirka oo kale yaa mushabahu ka dhigay dhulkii yuu mushabahun bihii ka dhigay cirka xaguuna iskaga shabahaya xagga boodhbadnida eeg boodhbadnidu ma cirkaa asal u ah mise dhulka asal u ah dhulkaa asal u ah dhulkii asalka u ah ee mushabahun bihiga mutay in laga dhigo inuu yidhaabay ahayd cirka waxaa la moodaa dhulka oo kale xagga boodhka wuxuu yidhi laakiin dhulka maanta waxaa la moodaa cirka oo kale buu yidhi kolkaa tashbiihibu maqluub ka dhigay daa'iman tashbiiha noocaas oo kale ah waxaa loo yaqaanaa tashbiih maqluuba albaxr yaquulu wuxuu leeyahay alximyari ninkaa reer ximyari ina tabaashiira sabaax sab- su- subaxda tabaashiirteeda iyo iftiinkeegaasi tushbihu waxayba shabahaysaa fitan la'lu'i xagga wedhwedhka wajha alkhaliifati ninka khaliifkaa wejigiisa cinda simaacihi markuu dhegaysanayo almadiixa ammaanta saasaa la moodaabuu ku leeyahay faanta taraaniyahu waad aragtaa hunaa halkeedan ana hada tashbiiha tashbiihani kharaja inuu ka baxay camaakii kharaja inuu baxay camaakii kaana uu ahaan jiray mustaqiran ku ku sugan fii nafsika naftaada wixii aad horey utoo- usoo taqaanay uu ka baxay buu ku leeyahay waxaad horey u taqaanay waa maxay bal joogay oo min ana shay'a shayga yushabahu waa la shabahaa daa'iman mar kaste bimaa shay baa lagu shabahaa huwa isagoo aqwaa ka xoog badan minhu isaga ka xoog badan fii weji shabah kaga xoog badan shayga maxaa lagu shabahaa daa'iman wax isaga weji shabaha kaga xoog badan kolka kanna waa cabsiya waad aragtaa buu ku leeyahay إذ المألوف وح مألوفكه وحوها هري وح لو يقاني وحوها أن يقال إن ليدا إن وجه الخليفة نك خليفة وجه جيسو يشبه صباح صباح ذو شبهة أو خليفة ذو مشبه لا قدقه صباح أنا لا قدقه مشبه بيساعة صحيح ولكنه يسوه عكسه عكسي وقلبه قلبي للمبالغة مبالغة إيه والإغراق إغراق بالدعاء وحنا شاغنيا أن وجه شبه وجه شبه أقوى إنه كحوك بدنيه في أقوى إنه حوك بدنيه في المشبه إنه كحوك بدنيه ومشبه بيك كيسة كحوك بدنيه وهذا التشبيه دم تشبيه نوع عنه مظهر ما موقال ومن مظاهر الافتنان افتنان كمظاهر تسكاتر سن هي الابداع ابداع ابداع واحد ديرين افتنان كنا هو تفنن تفنن كوا نوعين ويا نوعين كلام كان نوعين يا يا كل نوع واحد يدهن واحد يدهن لكل جديد له لذة wax kastoo cusubiba macaankiisuu leeyahay haddii tashbiihii horeunaynu naqaanay ee dee mushabihi iyo mushabahubihiga mushabahubihigu uu asal ku ahaan jiray wejishabaha in laguu yar cusboonaysiiyo oo mid kaloo hor le laguu keeno ayuu ku fiican yahay likulli jadiidin lahu lada jadiid kastaaba wax kastoo cusubiba farxaddiisa iyo macaankiisa ayuu wataa waad og tahay oo adiguba haddii cuntada laxooxun lagaaga wada dhigo ka war may ku farxad gelinaysaa laakiin haddii kolkol lagu yar bedelo saakataan cunta haddii duhurka aan laguu karin mid ka duwan eeg intaa yaree cus- cusaybkaa yaray wadato ay naftu kusii farxaysaa wax kastoo cusubba waa nooca wax kastoo cusubba waa nooca waa lagu yar cusboonaysiiyey iftinaanku waa tafanunka noocaynta weeyaan taasuu tilmaamaya ويشبه وشبهيا البحتوري لكي بحتوريها برق السحابة ضرورته الله عيقة الذي برقق أو استمر دائمي لما عنك يؤاد أول وديا طوال الليل هبينك أردن بالتبسم مم- ممدوحه كانوا أمان يوم مسوكي سأيوك شبهيا حين يعيد كلك بلن قاضي بالعطاء وحبحنتا ولا شك شكك مجرو أن لمعان البرق برقق افتين كيسو أغوائن حب بنيها من بريق الابتسام مصوت افتين كيسو يكو حب بنيها فكان المعهود وحي هري لو يقاني وحوها أن يشبه إنو شبهه الابتسام مصادك بالبرق إنو كشبهه كما هي سيدة يهيد عادة الشعراء قبياق عادة سيدة يهيد ولكن البحترية بحتري قلب تشبيه تشبيه قلبي بكسميه وليس بمريه وفي المثال تصالها الثالث يا صدحاتنا شبهت ولا شبهي الفلاة بنانك بصدر الحليب لغو شبهي في الاتساع حق بلرك وهذا أيضا إيه كان تشبيه مغلوب وتشبيه مغلوبة القاعدة أو الخلاصة التشبيه تشبيها المغلوب مغلوب فيه هو يسوي جعل المشبه ومشبه أو لقدقه مشبها به لقدقه مشبه بعد محي كدقيسا مشبه به بعد كدقيسا بدعاء شيغشو أن وجه شبه وجه شبه وفيه إساق كجرة أقواء حق بنيهي وأظهر مقال ليريهي وكان كلك مقال ليريهي بدعاء سنسا ساسا بدعاء سنسا وضرك خلاصة جعل المشبه مشبها به مشبها محالا كدقيا mushabahun bihi baa laga dhigaya laakiin maxaa la idacaysanaya waju shabahan maanta mushabaha ku jira inuu ka xoog badan yahay kii mushabahun bihiga ku jiray kolkaasuu dee usuubanaya in mushabahun bihi laga dhiga waana iddicaai namuudaj kaana anasiima fi riqati akhlaaqu ninka aad ammaanaysa waxaa la odhanaysaa kaana nasiim laydha waxaabad moodaa fi riqati xagga daabacsanaanta akhlaaquhu ninkan dhaqankiisa iyo dabeecadiisa inay tahay haddaba musha- eeg mushabuhu waa nasiim mushabbah bihiguna waa akhlaaq wajishabuhuna waa riqada dabacsanaanta war ma laydhaa dabacsan mise akhlaaqda laydhaa dabacsanaan badan ay asal u tahay kolka xaqu wuxuu ahaa nasiimka in laga dhigo mushabbahu bihi oo la yidhaahdo kaana akhlaaqahu fi riqati nasiimu in sidaa la yidhahdaa laakiin qalbi buu ku sameeyey oo nasiimkii laydha ahaa laydha wax ka dabacsan dee ma helaysid nasiimkii laydha ahaa ayuu mushabbihii ka dhigay waad aragtaa وكأن الماء في الصفاء دباع وكأن الماء بيها وحبد مودابو كليه في الصفاء حق صافي أهانشها دباعه نينكن تدعي سابد مودا بيهنا حق صافي أهانشها كلكت كأكتو نينكن تدعي سيدقن كيسا أيا بد بيه مودابو كليه وكأن الماء آه بيه بابد مودا نينكن دقن كيسا بولي حق صافي أهانشها كلك أيا مشبهة تصالحا لبعض ما أيا مشبهة يا مشبه به يا طباع با مشبه به يا wajishabuhuna waa safaa ma dabcigaa saafinimo badan mise biyaha biyaha kolka tashbiihana waa maqluub oo waxaa loo baahnaa kaana dibaacahu ma kaana dibaacahu kaana dibaacahu maaun inuu ina yidhaha fi safaa oo dibaaca mushabbah ka dhigo waayo horey waxaad usoo ogaateen qaacido odhanaysa kaanadu daa'iman mushabbahay gashaa soo saa maahayn kaafkuna daa'iman mushabbahu bihiguu galaa soo saa maahayn qaacido noocaas ayaad soo ogaateen وكأن ضوء النهار iftiinka maalinka iftiinkiisa waxaabad moodaa jabiinuhu ninkan dhabankiisa iftiinkan maalinka waxaabad moodaa ninkanan ammaanayo dhabankiisa yaa mushabbaha imikana daw nahaar baa mushabbaha yaa mushabbahu bihiya jabiinkaa mushabbahu bihiya wajishabuhuna waa maxay waa xagga lama wadwadka sawmaahiya nuurka kolkaa keebuu wajishabuhu asal ku yahay ma dhabanka mise daw nahaarka daw nahaarka ayuu asal u ahaa kolkaa daw nahaarkan mushabbaha ah xaqiisu wuxuu ahaa in mushabbah bihi laga dhigo laakiin qalbiguu ku sameeyey wa kaana nashra arawdi xusnu siiratihi waxabad moodaa buu ku leeyahay hawdkan iyo beerahan urtan iyo naacawd naacawdan aadka u macaan ee ka soo baxaysa ninkan siiradiisii fiicnayd tashbiihanna waa maqluubkii uun oo wuxuu tilmaamayaa iminka nashru rawd buu ka dhigay urtan yar udgoonkan yar iyo waxaan macaankan iyo xus wanaaggan beertu ay leedahay ayuu mushabbah ka dhigay mushabbah bihigiina xusnu siira ninkan uu ammaanaya siiradiisa wanaagsan buu ka dhigay xaqu wuxuu ahaa inuu yidhaahdo xusnu siiruhu waaba nashru hawd oo kale sababtuna waxa weeyaan nashru hawdku waa wax maxsuusa oo udgoon naacawda yare beeraha kolkii dee kaliisha ay joogaan ee roobku si fiican uga adeego naacawdaa yare laga dareemaa waa wax maxsuusa oo indhahaba indhihiiyo dhigtiisankiiba way arkiyaa soo saa maaha laakiin xusnu siirada siirada wanaagsan dee waa waxaad maqlaysid kolkaas sida badanna waxaynu tashbiiha kusoo barannay xataa wajishabaha haddii mushabihi iyo mushabahubihigu ay ka siman yihiin ka maxsuuska ah ayaa mudan in mushabahubihi laga dhigo ka macquulka ana in mushabbah laga dhigo xusnu siiradu waa macquul nashru rawdkuna waa maxsuus kolkaa nashru rawdka daa'iman in mushabahubihi laga dhigaya kan kalena mushabbah laga dhigo waad aragtaa isagaa noocaa kugu soo wada sameeyey jadwalkaa yare alijaaba uu ku yidhi jadwalkaa yar baad raacaysaa kaasaad kaga soo shaqaysanaysaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay tashbiihii maqluubka ahaa waxaynu odhan karnaa intaa waxaa inagaga dhammaaday tashbiih bayaan baynu ku jirnay tashbiih dambe dib u maqli maysiin wuxuu doonayaa inuu halkan sheekhu ka galo alxaqiiqa waalmajaaz xaqiiqada iyo majaaska ayuu doonayaa halkan haddana inuu kusoo xijisiyo cashirka ku-xiga ka dhigo alxaqiiqa waalmajaaz almajaasu lugawi majaaskii lugawiga ahaa ayuu doonayaa inuu inoo keeno majaaskii lugawiga ahaa majaaskaa lugawiga ah waad aragtaa amhiliya tusaalayow ayuu ka soo qaadanaya amhilo iyo tusaalayow ayuu ka soo qaadanayaa waxaa ka mid a qaala bnu camiid qaamat tudallilunii min ashamsi نفس أحب إلي من نفسي قامت تضللني ومن عجب شمس تضللني من الشمس وقال البحتري يصف مبارز الفتح بن خاخان لأسد فلم أرى درغامين أشتق منكما عراكا إذا الهيابة نكس كذبا هزبر مشى يغضي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف دولة لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب وقال البحتري إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع وعت المامية حق مجازك اللغوي أينو إن برودونية وحجرة مجاز لغوية هي مجاز عقلية لبدا تكلا جرا كما هدليو كتابكينني سيدان فيلايو مجازك عقلية آه waayo culimada balaaqadu waxay asal u leeyihiin iyo abtirsiinba in majaaska caqliga ah loo daayo macaaniga faniga macaaniga ee balaaqada ka tirsan macaanigaas macayada caqliga lagaga hadla kitaabkan gebigiisuba wuxuu xagga dambu laakiin macaaniga cafun keeni doonaa bayaankii baynu iminka ku jirnaa kolka macaaniga dambe ayaa laga yaabaa inuu wax yar inaga inaga siiyo haddaba majaaska lugawiga ah kolka lagu leeyahay waxa kaa baxay kii caqliga ahaabaa kaa baxay مجاز عقلية يا مجاز لغوية لبدا فكرة لبدا مجاز مجاز كان لغويه وحقوقه بالسماء مجاز شرعية هي مجاز عرفي عامة هي مجاز عرفي خاصة هي مجاز كان لغوية انت هذا مجاز مو نقرأ أفرتها مجاز بوقه بالسماء مدون يو شيخين إنه قيبة بدن كشيبه وهي كتاب هو مختصر وحنا الله قلت لقى ليس إنه أركينه أرضي الدكسي كفرين ayaa loogu talagalay kitaabka xataa tamaariintiisa wuxuu doonayaa inuu sharxi naga siiyo majaas labuun buu inoogu qeybiyey sheekhu majaaska luqawiga ah majaasu listicaaro iyo majaasu lmursal haddaba nasiib haddaad majaas maqasho luqawiya kitaabkeenna intaynu ku jirno waa inaad labadaa u qeybisid majaasu listicaaro iyo majaasu lmursal in badan baad isticaaro maqashayeen isticaaradu maaha wax gaar u taageen waa qayb majaaska ka tirsan qayb majaaska ka tirsan haddaba majaasku haddaynu majaas tilmaano waa lafdi loogu isticmaalay macnihii loo dejiyey macnaan ahayn waa lafdi loo isticmaalay maxay macnihii loo dejiyey macno aan ahayn sidaa darteed luqa kasta uu ku jira haddaba majaasku waa lafdi وكلمة استعملت في غير موضع له لعلاقة مع قرينة مانعة كلمة استعملت كلمة استعملت في غير أما لغير ما وضع له وحي لو دجي وحن هين لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي هداد أباهته إناد مجاز أباته ونوعا الصومالي كمان كان كوبنا نقول يا مجاز waa kelmadan oo waxaad ku taqaanay waxaan ahayn un iminka ad u isticmaashid af kastana uu ku jiraa gabayaaganaan arki doonaa af kasta uu ku jiraa soomaaligeenu ku jiraa soomaaligeenu majaasku waa buux maxaa ka mid a waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo hebelow xaggeed ka timi fadhigaan fadhiyaa ayaa igu imaadona fadhiga fadhiga maxaad uga jeedaa sawqol maaha fadhigu sawqol maaha fadhi loogu talagalay fadhigu luqada saxdaa muxuu ahaa waa fadhigan caadigaa soo maa magacii intaynu kelmadii loo dejiyey ka saarnay ayaynu guri yar ula baxnay qol yar baynu ula baxnay hebeloo ahaataa hurdada iyo keen baad maqlaysaa hurdada war hurdaduna meel wax la dhigtaa soo maaha ruuxa wax yar dug yidhahdo aada macaan ee hurdada iga keen baad odhanaysaa kolkaa hurdadii lafdigii macnihii aynu u naqaanay intaynu ka saarnay ayaynu macno kale ula baxnay haddaad tusaale ahaan iminka kitaabta aan idinka ururiyaysidaa oon kitaabtaa ii wada dhiiba nin kastaba kitaabkaagaan idhaa labadaa nina iga dambeeya waxay odhanayaan hoo labadii kaa dambeeyey wa kuwaa labadii kaa dambeeyey bay odhanayaan wa kuwaa labadii kaa dambeeyey ma labadan kitaab baa iga dambeeyey mise laba nin laba nin baana iga dambeeyey kolka waxani waa wax lasoo wada gaabsanayo weeyaan wa kuwa kuwii kaa dambeeyey baa laga yaabaa hoo shantaabaa lagu odhanaya hoo hoo labadaa ma labadii baa laga qiimiyey hoo labadaada laleeyihi waa maya labadii aynu naqaanay maaha labadan intaad makhaayad makhaayad yar soo fadhiisato un baad odhanaysaa koob ii dhiib hadduu koob badan kuu dhiibi lahaa ka waran madar xanaaqdeen ya waayo koob koob inagu de koobkan caadigeenu naqaani laakiin koob macnaysan weeyaan iminka kolkan dambe kolka waxaad dareemaysaa luqo kasta uu ku jira waa buux afkeenaa iyo inta majaas ku jirta haddaad eegto hadalkaa iminka aan idinkula hadlayo ayuu majaas ku jiraa afkan iminka aan idinkula hadlayo majaas baa ku jira majaaskiisa maad arkaysaa hadalka majaas baa ku jira soo maana ku jiradu waxa waxa dhex galaan soo maaha hadalkayga ma waxba dhex geli karay hadalka laftirkiisa majaas baa ku jira kolkaan leeyahay eeg waxaad fahmaysaa afkeenu sidii u dhan yahay majaaska maba maarmi karo mar kasta wuu u baahan yahay majaaska majaasku waa afkan aynu u isticmaalayno cashar dhagaxaanu dhaganee baad odhanaysaa cashar dhagaxaan dhagax soo maaha in dhagaxan aynu naqaano ya goorma cashirkiina dhagax noqday waa buux aad buu u badan yahay majaasku haddaba majaas waxaad u fahamtay xaasilka majaasku waxa weeyaan baynu nidhi kelmed macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn aynu ugu isticmaalayno macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn waxa loo isticmaalo weeyaan majaasku soo saa maaha kelmad kastoo haddaba macnaha loo yaqaanay macno aan ahayn lagu isticmaashay inay majaas tahay oo majaaskii laba u qaybsamay isticaaro iyo mursal majaasul isticaaro iyo majaasul mursal haddaba kelmadan kolka macnihii loo loo jeeday laga daayo macno kale loo bixiyo laabudda waxaa inay meesha qariino taallo qariino qariinadani waa maanico oo waxay diidaysaa macnihii loo bixiyey in looga jeedi karo calaaqana waa inay meesha taallo calaaqadani macnihii hore iyo macnahan iminka loo isticmaalayo shay isku xidho weeyaan yayna kala fogaani daraba bimacnaa qatala miyaan odhan karaa daraba qatala maan uga jeedi karaa marna ugama jeedi karo xataa majaasna ugama jeedi karo waayo daraba iyo qatala calaaqaana ka dhexaynin daraba iyo qatala calaaqaan ka dhexaynin laakiin ninka geesiga asad baan odhan laqiitu asadan baan odhan haddaan laqiitu asadan idhaahdo libaax baan la kulmay ya haddaan idhaahdo caanaqani asadu libaax baa iqooro qooraystay haddaan idhaahdo caanaqani asadu libaax baa iqooro qooraystay asadka ama libaaxii buurtaan uga jeedaa may ugama jeeda nin geesigaan uga jeedaa ra'aytu asadan yaktasil fi lxamaam libaax xamaamka ku maydhanayuun baan arkay ya libaax xamaamka ku maydhanaya ayaan arkay asadkan maxaan uga jeedaa macnihii loo yaqaanay waan ka bedelayo waxaan uga jeedaa nin geesiya haddaba qariinaa meesha taala qariinadu waxay diidaysaa in macnihii asalka ahaa looga jeedi karo lafdiga oo waa maxay qariinadaasi markaan idhaha ra'aytu asadan yaktasil fi lxamaam yaktasil fi lxamaam waxay diidaysaa libaaxii buurta inuu noqdo oo libaax maydhan maynaan arag weyi nin geesiyo maydhun baynu arag yaktasil fi lxamaam ama caanaqani asadun oo kale qooroqooraysiga libaaxa buurta dadka muudhun karaa oo qooroqooraysan karaa waa maya labadaasiba waa waa calaa qariina weeyaan calaaqana waa inay meesha taallo oo ninka geesigaa iyo ereygan asadan iminka soo caariyeystay waa inay calaa laba shay oo isku isku xidh waa inuu ka dhexeeyo haddaba calaaqadaasi hadday mushaabaho tahay isshabahaan isticaarun baa layidhaha macnahan iminka lafdiga aad uga jeedid iyo macnihiisii hore hadday isshabahaan maxaa loo yaqaanaa baynu nidhi isticaaro haddayna isshabihin ee kulli iyo juz ay isku yihiin ama sabab iyo musabab ay isku yihiin mursal baa loo yaqaan farqiga mursalka iyo u dhexeeya miyaan idiin sheegay iyo iyo maxaan ku idhahda majala iyo iyo iyo isticaarada waa intaa waa calaaqadan weeyaan oo midna calaaqadun baa mushaabaha ah midna calaaqadaa gayru mushaabaha farqigu waa intaas oo keliya qaala ibnu camiid ninkii ibnu camiid ahaa wuxuu yidhi qaamat way istaagtay tudallilunii tii oo ii hadhaynaysa min ashamsi qoraxda iiga hadhaynaysa nafsu naf nafta oo axabu laga jecel yahay ilaya aniga min nafsii naftayda qaamad weyba istaagtay tudallilunii tii oo ii hadhaynaysa wa min cajabin waxaa lala yaabaa waxa wax lala yaaba ah shamsun cadeed tudallilunii ii hadhaynaysa min ashamsi cadeedda iiga hadhaynaysa cadeed cadeed iiga hadhaysa waaba yaabuy naftan yaruu ammaanayo ee cadeedda uga hadhaysay ayuu xagga quruxda cadeed ku tashbiihiyey